bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystaan qodobada wararka daarsan caawa idinaysan waxaa ugu waaweyn maxamuudi wafdi hogaaminaya oo galabta gaara magaalada asmar ee caasimada dalka elitareya gobolada dalka oo maanta si weyn looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa oo shacabka ku dhaqan muqdisho salaada ciida kula tukaday iyo masjidka cusub ee laga furay muqdisho somalilan oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay carqaladeysay dadkii somalilan ka tegi lahaa xajka shacabka degmada murtano oo si weyn maanta ugu dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa oo maanta laga bilaabay howlgaro lagu baacsanaya kooxaha ka ganacsada maandooryaha iyo kuwa isticmaalaha dowlad goboleedka puntland iyo shacabka waa qaar ka mid a shacabka magaalada garoobe oo goofa gaaraha kula tukaday salaada ciida ku dhaqan wadanka sweden oo isku hambaliyey munaasabadda ciidda carafo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen sabti taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha toddobaada waa raadiya sagaalka bisha toddobaad sanadka laba kun labaiy labaatan waana maalinta koowaad ee ciidul adxa warka habeen dhegeystayaal kusoo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaara magaalada asmar ee caasimada dalka eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wafdi hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah ku tegay galkii dambe galabta magaalada asmar ee caasimada dalka elitareya halkaasoo soo dhaweyn loogu sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dalka elitareya kusoo dhaweeyey dhigiisa dalkaas siyaasa afwarki oo madaxweynaha jamhuuriyadda ka helay martiqaad safarka madaxweynaha ayaa qaadan doona sida qorshuhu yahay afar maalmood oo ishaacisay madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh iyo dhigiisa dalka elitareya siyaasa afwarki ayaa yeelan doona wadahadallo dhinacyo badan taabanaya iyagoona si gaar ah u lafaguri doona xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo eritrea warar la helaya ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la xiriiro sidoo kale ciidamada eliterea loogu qaaday tababarka kuwaas oo sanado badan la-a xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu kamid ahaa xubnaha mucaaradka waxa uu su-aalo badan ka keenay halka ay ciidamadii eliterea tababarka loogu qaaday ku dambeeyeen iyo sidii dowladii hore aysan shacabka iyo waalidiinta dhallinyaradaas ula wadaagin xogta ciidamadaas oo xaaladooda warar kala duwan ay kasoo baxeen si kastaba xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intii uu xafiiska yimid bilaabay safaro dalka dibadiisa ugu anbaxay kuwaas oo ay madaxtooyada soomaaliya ku sheegtay inay tahay mid looga danleeyahay xoojinta iskaashiga soomaaliya iyo dalalka caalamka magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul adxa iyadoona magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka maanta dadweyga ku nool ay si weyn ugu dabaaldegeen goobaha iyo sidoo kale meelaha fagaraha laisugu yimaado ayaa dadka isugu soo bixin maanta iyagoona halkaas ku dabaaldegayay madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliyana waxay salaada ciida kula dukadeen shacabka muqdisho masjidka cusub ee waa laga dhisay magaalada muqdisho ka oo lagu magac diray sheekh waa masjidka cali jamcaale ee ku yaala muqdisho wareega faadumo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
waxaan ku suganahay masjidka sheekh cali jimcaale ee ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ciid wanaagsan kula caam oo aantu biqeyr dhammaan muslimiinta maanta waxay u dabaaldegayaan munaasabadda koowaad ee ciidul adxa boqolaal shacab ah oo ka keli mid daafaha magaalada ayaa halkan ku ogay ee salaadda ciidda waxayna la tukadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyey ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkan ku ogay salaadii ciidda sidoo kale oo shacabka la tukaday tukashada salaada kadib dhammaan shacabkii joogay halkaasi waxaa la hadlay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu horeyn shacabka ayuu ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciid wanaadxa awgeed kana codsaday inay iscafiyaan allana ka bariyey in dalka uu dhibaatada ka qaado abaarahana ummadda danta yar ka samata bixiyo ciid mubaarak ilaahay ha naga aqbalo acmaasha suuban ilaahay ha naga aqbalo ee salaadda aan dukannay sujuudda iyo rabbituugga iyo ducada iyo takbiirta intaba intaa ka bacdi dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waa maalintii udxiyada ee sadaqada la bixinayey sidaas daraaddeed duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan maalinta koowaad ayay muslimiinta u dabaaldegayaan markii aad fiiriso wejigooda waxaa ka muuqata farxadda aduweyn iyadoo halkan ay ku wada socdaan dhammaan famili kuwaas oo rabbi ka baryey sanadkan sanadkiisa inuu ku gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo ummadda kalena alle ugu baryey inuu ka saaro abaarta qaar ka mid ah shacabkii halkan salaada iidda ku ogay ayaan la dhaxaadnay muuqaalbaahiyaha dalsan oo aan dareenkooda wax ka weydinnay magaciigu waa cabdiraxmaan ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan masaajidkan cali jimcaal u imaanay inaan salaada ciid ku tukanno dareenkay aad ayuu u fiican yahay waxaan halka ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan ciid wanaagsan aan leehay halka waxaan ka leeyahay muslimiinta dhan ciid wanaagsan khaasatan hooyaday waxay joogtaa xajka waxaa leeyahay hooya waa kuu xiisay aada u salaama ummadda soomaaliyeed dhammaan familigeena qaraabada dhan ee ummadda soomaaliyed ciid wanaagsan aa idin leeyahay kulli caam maanta baqeyr waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale bushbushii barwaaqa alla nuu gaarsiiyo waa faraxsanahay masaajidka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la tugtay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak u hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogto daafaha caalamka waxaan ilaa ku lacaan waa antum bilkhayr annagu waan niyeysanaynaa inaan marka aadno balse annaga meeshaana waxay noo tahay xaramkeeni waa ku lacaan waa antum bilkhayr asalamu alaykum waxaan halkaan hambali ugu diraa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dadka muslimiinta ee dunida maanta ka ciida waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta waxaa ku dukanaysa jamaaca masaajidka weyn ee axmud jumcaale waxaa leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid mubarak waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid al-adxa awgeeda ciid wanaagsan maanta waxaa joognaa masaajidka cali jimcaale waa dhawaa walaahi ciidan walaahi aad iyo aad aan farxsan maanta igu horeysa masaajidka imaado waay marka bashbash iyo barwaaqo waa walaahi insha allah inuu ilaahay caafimaadii taam igu siiyo insha allah imaatoona maanta waxaa la dugtay madaxdii qaranka madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aniga waddan ku soo laabtay oo hadda joogo sanadkan sanadkan waxuu ii duman yahay ciidan horta muxuu ahay meel oo fiican aan ku soo iidi masaajid fiican dad oo fiican aan soo dhexgelay haddaan weligey madaxweyne waddan soo marmaarkin ciidan madaxweynaha waddanka oo haaya aasla kulana arkay maasha allah ciidan waxyaaba badan ay dhigan tahay waxyaaba aan weligey waddanku arkana arkay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum biqayr maadaama ay tahay ciidan ciiddii ugu weyneed ee islaamka waxaan dalka soomaaliya dalkayga waxaan allah ugu baryayaa bashbashi barwaaqo
muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciidan ciideeda waxaan u rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo muslimiinta guud ahaantooda dal iyo dibid meel alaal meeshay joogaan ee caalamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhayr maanta aad ugu faraxsana inaan kusoo dugto masaajidkan cali jamacaale xaqiiqatan waa maanta waa maalin aad dareenkeeda u wadato waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan magaalada muqdisho
madaxweynaha somalilan ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyay inay carqaladeysay dadkii sanadkan xajka ka aadi lahaa somalilan wareeg axmed dool ayaa warkan kasoo dira hargeysa
madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo maanta shacbigweynaha magaalada hargeysa salaadii ciidul-adxada kula tukaday masjid jaamaca weyn ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu dowladda sacuudiga ugu baaqay inaan la siyaasadayn arrimaha cibaadada gaar ahaan arrimaha xajka waxaanu sheegay inay shacabka reer somalilan xaq u leeyihiin inay gutaan waajibaadka xajka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambeliyey ummadda reer somalilan iyo dhammaanba ummadda islaamka sidaynu ognahay dadka reer somalilan fursad uma helin inay xajka tagaan oo hargeyso ka tagaan arrintaas dowladda sacuudiya oo ah maamusha xaramka dowladda islaamka ee arrintaa maamusha waxaan ugu sheegaynaa oo ka codsanaynaa dadka reer somalilan taa maanta dhacday inaan igu wadarin isla- islaamka looga qaybiyo xajka meesha ay joogaanba muslimka oo dhan caalamka oo bilyar iyo dheeraada qoladaba waxaa la siiyaa tiro lagu qiyaasay halkii malyan ee qofba sanadkii waliba tiraa loo qodeeya somalilan oo ka badan afar milyan sida la hubo qoondada ay ka hesho caalamka islaamka xajka tagidiisa dowladda sacuudiga waxaanu ka codsanayna u soo jeedinaynaa waajibka islaamka ah in aanay siyaasadayn oo waxa ka dhexeeya xamar iyo hargeysa aanay ku qaldin ay dadka islaamka ah gurahooda iyo dowladooda iyo culahooda ugu soo dibta xajkooda oo inta oo kala dhicin waa codsi islaama oo u socday dowladda islaamka cid kalena arrintaa wax looga ufadhiyo ducada sheekhu allah inu aqbalo iyo culimada ka ducaysa iyo ducada alla baryo allah inaga aqbalo dembigana ha dhaafo kii waalidiintana ha dhaafo dhammaan islaamka ilaahay ciidka ha ka aqbalo mada khayr nala ilahay markaa naga siiyo ilahay waxaan ahay allah inoo barakeeyo dargeedii waa allah inoo barakeeyo uurtayoodii allah inoo xeejiyo ilaahay warkumeeda oona barayana macawaa kusuganaaye naxariistaada noogu deer mada ka aqbal iyo nacada dhammaan ummadda islaamka ah waynu ku hambalyeynayna ciidan adxaa gaar ahaan ummadda reer somalilandna waynu ku hambalyeynayna ducada sheekhu allah inoo aqbalo iyo culimada kala ducaysa iyo ducadayaana baryana allah inaga aqbalo ilaahay dembigeena ha dhaafo kii waalidiinteena ha dhaafo dhammaan islaamka ilaahay ciidka ha ka aqbalo mada khayr qaba ilaahay markaa inaga siiyo ilaahay waxaan macnaha noo barakeeyo dargeedii waa allah inoo barakeeyo ubadkeeda uli allah ina hagaajiyo ilaahay wuxuu mudaa waxaanu ku bayyana magacawa kusuganaaye naxariistaada noogu dee madakaaga iyo nimcodaada taa waxaanu kaga baxaynaa allabari iyo iskaashi waa imtixaan abaarta lagu imtixaanayo bini aadamka gaar ahaan inta waxhaysa ee maal haysa ee xoog haya ee aqoon haya waxaa looga badan yahay maanta wixii abaarta kaga bixi lahaa inuu maalkiisa kaga qayb galo oo xoogiisa kaga qayb galo oo aqoontiisa kaga qayb galo oo ducadiisa kaga qayb galo abaarta labaga jirtaa waxa weeye adduunkii waxa ka dhacay badxidan waxaa adkaaday adduunyada wixii isaga socday ee la kala iibsan jiray uu yaraaday
maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka bilaaba howlgallo lagu baacsanaya kooxaha ka ganacsada maandooriyaha iyo kuwa isticmaalaha wareega maxamed cabdulaahi sidi ayaa warkan kasoo diray magaalada gaalkacyo howlgallo qorshaysan oo lagu sugayo amniga magaalada gaalkacyo islamarkaana lagu baacsanayay kooxaha ka shaqeeya waxyaabaha maanka dooriyey sidoo kale kuwa dhaca ka geysta gaalkacyo ayaa waxaa laga sameeyey xaafadaha qaar iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ku yaala magaalada gaalkacyo oo si xiriir oga bilowday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isla markaana lagu soo adeeyey maalmaha ciidda ciidul adxa ayaa waxaa si wejira isaga kaashanaya talisyada saldhigga booliska degmada gaalkacyo cadaado iyo xeraale waxaa howlgalkan si wejira hogaaminaya taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo kabtan cali xirsi sahal iyo weliba taliyaha saldhigga degmada xeraale axmed cabdikariin kuwaasoo laga fuliyey xaafado ka mid ah magaalada gaalkacyo markii uu soo gebagabay howlgalkan waxaa si wejira warbaahinta ula hadlay taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo galmudug kabtan cali xirsi sahal iyo sidoo kale taliyaha saldhigga degmada xeraale dhamme axmed cabdikariin
dhammaan ummadda soomaaliyeed baan salaamaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan Ee, ilaahay ee, fadligeeda ciidda hana soo- ah- na- nagu soo aadiyo waxaan leenahay caaway howlgal soconaya saddex beri ayaan ee, hadda noo soconaya hore howlgal u socda laakiin caaway waa ka duwan yahay saddexda maalmoodoo ciidda ah ayaan ugu talagalnay waxaana nagala qaybgelayaa taliyaha saldhigga xeraale iyo taliyaha saldhigga ee, cadaado oo nagala joogo ee, xibin sargaala oo iyo gaarigii cadbiraha ah marka boliiska soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ka- waa iskala howlgelayaan Ee, maadaama aan meel isku meel ka tirsannahay in howlgalku uu meel kasta ka dhaco ayaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed inay tahay wax waajiba waxaan leenahay in boliiska soomaaliya lala shaqeeyo ayaan u baahannahay de- degmada gaalkacyo Ee, waxaan ka shaqeyn- ka shaqaynaynaa amnigiina nala soo wadaaga waxa aragtiin ciidana si fiican loo soo dhaweeyo meel walba oo lagu ciidan insha Allah booliska Soomaaliyeed baa ka shaqeyn doona wax caqabad ah aragtiina noo soo sheega duul aadmo leh
noo suurtageliyey inaan si amni ah ku soo gaarno degmada gaalkacyo runtii waan uga mahad celinayaa mas-uuliyiintii amniga u qaabilsanee nagu soo dhoweysay shaqadii sharafta iyo quruxda badneed u hayeen deegaankan uga mahad celinayna annaguna garabkooda aan taagannahay bulshada soomaaliyeed raas casari raas gambooni askariga jooga hal meelaa laga xukumaa hal madaxweyney leeyihiin hal yunud ay leeyihiin hal shaqayna u hayaan dadka shacabka adeegayaashiinni baan ahay- nahay waa idiin adeegaynaa sidaan kugu adeegi lahayn adinkuna na adeegsataan baan ka codsanaynaa waxaan kugu hambalyeynayaa ciidda qiimaha iyo sharafta weyn xambaarsan ee muslimiinta dhan ay leedahay waan u mahad celinayaa dhammaan inta ka shaqaysa amniga iyo
maxamed cabdullahi siidi warbaahinta dalsan gaalkacyo
hagaag dhegeystayaal waxaad maqleysaan warka habeenay raadiyaha darsan ee magaalada muqdisho markan soomaalida ku dhaqan wadanka sweden ayaa isugu hambaliyey maanta munaasabada ciidul adxa oo ku beegan maalinta koowaad wareega cabdisalaan shibin ayaa warkan kasoo diray sweden
ciid wanaagsan kulli caam waajib bakhayr waxaan ku suganahay caasimadda labaad ee waddanka suudhan iyo taboori oo ay dadweynaha soomaaliyeed iyo muslimiintuba ay si weyn ugu ciideen ciidda barakaysan ee ciidul adxa dadka ayaa soomaaliyada ayaa eheladooda iyo qaraabadooda ugu hambaliyeynayey ciidda munaasabadda barakaysan ee ciidul adxa iyagoo la hadlay
magacayga waa siciid maxamed jaamac halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka islaamka ah een, iyo hooyaday xawdhool faarax dheere hooyo mama i love you Een, ha- halkan waxaan aad iyo aad uga ba- bogaadinayaa dalsan t v shaqada aad shacabka u haysaan ee soomaaliyeed dhammaantiin waan islaamayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid- ciidku iida meel kasta aad joogtaan ummadda soomaaliyeed waxaan joogaa magaalada eh, gothenburg ee dalka sweden waa salaamantii idin kale haddaad eh, bahal tv-ga aad tihiin magaalada gottenberg maanta waa ciid magacaaga waxaa la yidhahdaa aadan axmed xasan abukaate waxaan la ciidayaa familkayga oo meesha jooga wallahi ciidda carafo waa ciid weyn oo dad sooma muslimiinta oo dhan isugu imaadaan waxaana lagu xusaa eh, xajka waqtigiisii oo dhammaaday muslimiinta oo dhan ay farxad u tahay aniga si qaasa waxay farxad ii ahayn aan wiilasheedii iyo familkaygii oo dhan iyo gabadheedii aan la ciidaayo magaalada gottenberg oo deganaansho aan aan deganayn waxaan ka mid magaalada minneapolis minnesota iyo anigu waa sharaf axmed sharaf Xagee meel walba joogtaa?
adduunka joogtiin waxaa idin leeyahay ciid mubaarak alxamdulilaah ilaaha mahadda leh kulligii waa salaamantiin meel walbaad adduunka ka joogtaan magaalada gotemboriyaan ku suganahay waa een, ballabii masaajidkeenna ugu weyn maasha allah ilaahaana siiyey meeshaasaan ku sugannahay waa kuwaanaa wada farxaynaa ilaaha mahaddaas leh ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan soomaaliya يوسف عبد الله قدار دمان اسلام كمال كيس اي جوغان waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciid meel kasta aan joogno allah nagu amaansado ciida ciida ciidan ciideed kala caafimaad cimriyeed cibaado sugan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haye yaa jecesha halka inaad ka sidaantay maanta adigoo iyo taboori ku ciiday maasha allah ciidu.
Soomaali oo dhan.
Mm.
soomaaliya kula socda aniga maxaa leedahay ciid waarak aa ima waraya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير خير إلهي أمة المسلمين تاب مالك استي شوغان وحن نقول رجينا خير يبركه إلهي وحويا محيدا عيدا عيدا إذا بطلع ينقر سيو أمة المسلمين تانا مالك شوغان بكل وسلام يا كل عيدي مع عاصمة اللباد إيه سويدن غوتنبورغ يعني أيام كل عيدني يتبوري محيدا وأنا كل عيدني عيدا عيدا إن شاء الله تعالى إلهي خير يصبحك ilaahayna hayna gaarsiiyo Een, ummadda soomaaliyeedna ilaahay dembigooda ha dhaafo Een, muslimiinta meelay joogaanba sidaasaan macaliga ku ducaynayaa Een, alxamdulilah alxamdulilah allah mahad iska leh allah mahad iska leh magacaygu waa cali xasan waxaan ku ciidayaa magaalada suudhan iyo tabuuri waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid habeen caawad ka maqlaysaan raadiga darsan magaalada muqdisho waa nageynta cidday warkaygu soo waxay dib geli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel